Tababar ku saabsan tebinta warbixinnada doorashooyinka ayaa magaalada Dhuusamareeb looga daafuray shan iyo labatan suxufiyiin ah, kuwaas oo kala socday warbaahinada ka howlgala magaaladaasi. Daafurka tababarkan ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka degmada Dhuusamareeb, mas'uuliyiin ka socday ururada saxafiyiinta Galshaa iyo saxafiyiinta loo qabtay tababarka. Marwo Leyla Cali Cabdi oo ka socotay ururka saxafiyiinta Galshaa ayaa ka warbixisay tababarka.
tababar meeshan waxaa nooga furmaya maantay noo soco doonaa muddo saddex maalmood ah kaas oo ku saabsan een, xiliyada doorashooyinka warbixinada lasoo tabiyo tababarkeena wuxuu ku saabsanaa doonaa oo saddexda beri noo socon doona haddii ilaahay idmo Een, habka tabinta warbixinada khilaafaadyada xasaasiga ah ee xiliga doora- ololaha doorashada waxaa nagu soo foodle sida la wada socotaanba doorashooyin haddii ilaahay idmo marka war- waxaan mowduucan u dooranay ama aan ugu dooranay wariyaasha galmudug in ay kasii fahmaan ama ay concept kasii haystaan habka tabinta warbixinada een, xiliyada uu socdo ololaha oo doorashada loo kaambeyn gareynayo Een, tababarkan waxaan usoo xulnay ama aan ugu talagalnay inay nagala qeyb qaataan ee, labaatan iyo shan xubnood oo ka kala socda wariyaasha madaxa bannaan wariyaasha ka kala shaqeeya idaacadaha kala duwan ee magaalada dhuusamareeb xasan cabdiraxmaan madaxa tababarada wasaaradda warfaafinta galmudug oo dahfuray tababarka ayaa bogaadiyey tababarka maadaama eh, doorasho markii laga hadlayo waxaa laga yaabaa in badan oo ka mid ah wariyaashu inay yaqaanaan qof hebel musharax ayaa wata iyo qof hebel musharax ayuu kambeyn u yahay Eh, arrintaasi waxaa laga yaabaa in badan oo ka mid ahi inay ka duwan tahay waxaa la rabaa doorashada Eh, waa message la gudbinayo oo wax badanna eh, wadankaas ama eh, dowladdaasi ka turjumaya hanaankeeda dhinaca dimuqraadiyadda iyo horumarkeeda tababarkan ayaa waxa uu qayb muhiim ah ka qaadan doonaa horumarinta xirfadaha iyo aqoonta saxafiyiinta xilliyada lagu jiro doorashooyinka